inkastoo kowdii bishaan ay ahayd markii ciidamo taabacsan ahlusunna ay la wareegeen magaalada guraceel ayna isaga baxeen ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya haddana ma jirin dagaallo halkaa ka dhacay ha yeeshee dadka guraceel ayaa tan iyo intaa wixii ka dambeeyey waxaa la soo daristay cabsi ay ka qabaan dagaal dhex mara ciidamada ahlusunna iyo kuwa galmudug waxaana wararka laga helaya guraceel ay sheegayaan in dad badan oo ku noolaa magaalada ay ka barakaceen axmed maxamuud guleed oo ku nool guraceel ayaa v o a uga warramaya xaaladda ka jirta magaalada iyo dadkii ka barakacay guraceel oo cabsi ka qaba dagaal halkaa ka dhaca
waa mahadsan tahay walaale xaaladda guraceel hadda xabadu kama dhicin oo hadda dagaalmo kama socdo laakiin dadku aada bay u cabsanayaan xaafadaha markaad dhex marayso waxaad arkaysaa dadku inay geesaha magaalada ay dadku cilmihiga la geeyey dadka qaar xaafadaha qaar waa ku hareen hadda qaarka ku harana way cabsanayaan kuwa magaalada daafaheeda degan way cabsanayaan saacad walba qashqashaad iyo dagaal baa dadku aad baa loo cabsanayaa xaaladda magaalada waxaan dhigi karnaa waa dhegtu ha kuu taagnaato cadceed shiikhdoon diriye guddoomiyaha bulshada rayidka dhuusamareeb ayaa ka warramaya xaalka galmudug wallahi waa maqalnaa weliba waanu xog banaan nahoo ishaanu ku arnaa arrimoota maalin walba in ciidama ka degayaan ciidamadaasna hadda cadowna qabsaday oo kale oo loo soo gurayaa ma jiraan kolley waa arrinta ceel markii la hadlay la hadlay la hadlayna waxay noqotay dheg laab u daloosha iyo dheg leyr u daloosha isma maqlaan kolley annaka bulshada rayidka waxay nooga gaw tiri ninkii ama dowladdii ama ururkii dagaalkaas qaada mas-uuliyadda qaadaya
axmed maxamuud guuleed oo ka mid a xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka galmudug ayaa sheegaya dhibaatada haysata dadkii ka barakacay gurceel
wallaahi walaalo waad gara kartaa dad xilli jiidaha leh oo kulayla lagu jiro oo guryahoodii mataqaanaa ay ka barakacoo ka guuray cabsi darteed waad gara kartaa dhibka ku haysta waxaa fiicnaa laheed inuu roob iyo xilli rooba ay tahay waa xilli jiidaala mataqaana iyadoo awal kulayl lala yaaban yahay hadba qofkii baadiye u baxay ama tuulo ha ahaato ama meel kale ha ahaatee waa ku dhiban yahay marka dadku aad ba uleey dadka hadda qaar waxaa la leeyahay ilmaha shombiyood iyo waxbaha cabashaa ka soo yeeraysa meel kasta geedaha hoostooday daadsan yihiin marka aada iyo aad baa si u jirtaa walaale gurceel iyo hareerihiisa
qabsashada gurceel ee ahlu sunna iyo dejinta ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee dhuusamareeb waa dareenka keenay cabsida dagaal waxaa sidoo kale ay wararku sheegayaan in labada dhinac ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan
ha ha ha waa casaan sasaan dagaaleeda muuqda marka waxaa kuugu maraga ciidamada lasoo gurayo cid loo wado hadda xuduud qabsatay oo naga sarraysa male waa un gudaheena hadda askari la keenay oo xabadda qoriga ugu jirtaana kolley dagaal u kuleeyahan isleenahay oo waa meesha aan leenahay yaa raxmaan yaa raxiimo yaa arxam araaximiin ilaah naga baaji wallahi walaale waa dareenkaas unoo ciidamadaas hadda soo galo culimadaas unaba jamaaca iyo dowladda ciidamadeeda hadda mar kasta la leeyahay waa waa kaabigay soo hayaan waa soo dhaqaaqeen waa saan marka dadku waa waa waa daree waa dareen ku joog dadku ma waad arkaysaa dee magaaladii magaalo weyn oo intaas la ego magaanaay maalin kasta dadku ay sii socdaan soo socdaano oo dhiirla iska jirto waa xaalad adugu iska mataqaanaay iska cabsi cabsi ah weeye magaalada walaali
cadceed ayaa tilmaamaya waan waan laga dhexwaday dhinacyada in aan laga gaarin wax guul ah waa la isku dayey waa la isku dayey laakiin cabdiwaaxidow waxba kamay dhalan lagu naaloodo xataa ogaaskii xataa bulshadeena rayidka iyo shacabka iyo xukumay waatow iyo odayaasha waatow yidhi wax dagaala in la qaado ku talin maayo wadahadal ha la furo kabacdina waatuu yidhi abulajesaan bixinaya dagaal hala qaado
adinku ma isku daydeen kulamo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada inaad la yeelataan labada dhinac oo aada la kala fadhiisataan aad iyo aad laakiin ma qalaan jirin ma qalaan jirin haddii mar aad kulanto oo kulanto oo kulanto oo hal baxaad lagu lisa ay noqoto waa iska daalaysaa shacabkuna hadda awalba asaga wuxuu ahaa dhib u joog oo mar haddii dadka aad maanta aragto oo maqasta ah oo burimageydada ah waa lagu kor dagaalayaa laleeyahay waxaan allah ilaahu naga baaji ahayn oo noo bannaan waa heli weyna cabdiwaaxid xaalka galmudug ayaa gebidhaclaynaya lamana oga halka uu saldhigan doono hase ahaatee wasiirkii amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi oo sheegay in uu iska casilay xilkii kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka ayuu ku sheegay in galmudug aysan xilligan xamili karin dagaal islamarkaana uu ka digayo dagaal lagu qaado magaalada guriceel madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa kulan deg dega isugu yeeray golihiisa wasiirada waxaana shirka looga hadlay xaaladda amniga deegaanada galmudug iyo arrimaha doorashada cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo